فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walbaahi aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawa qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah xukun xaduridda ah oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud kaas oo lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada booliska dowladda federaalka saraakiil ciidan oo ku dhintay wararkii mujaahidiintu ay ku qaadeen hotel afriik iyadoona xarakada bayaan ay ka soo saartay wararkaasi ka dhacay magaalada muqdisho munaasabad ballaaran oo daaha looga rogayay mu'asaso cusub oo ay wax ku baran doonaan dumarka oo laga furay magaalada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gadow dadka ku hadla luqadaha carabiga iyo ingiliishka oo aragti ka soo dhiibtay filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo lagu soo bandhigay duulaankii weynaa ee ka dhacay xerada ciidamada maraykanka ee mandabay idaacadda alfurqaan oo baahinaysa qaybta toddobaad waraysiyo muuqaale taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan barnaamijka ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin weerar lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul oo ka dhacay waddanka afghanistaan iyo inqilaab milatari oo ka dhacay waddanka minyamar iyadoona xaalad deg deg ah lagu soo rogay waddankaas qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan caawa barnaamijka insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku bilownay xukun xaduridda ah ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud xukunka ayaa waxaa lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada booliska dowladda federaalka kaasoo ka howlgeli jiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya askariga waxaa lagu magacaabi jiray cabdiqadar axmed carab kaasoo si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada booliska mid ka mida qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka akhriyay faahfaahin ku aadan xukunka bismillaahi raxmaani raxiim ujeedda xukun sharci waxaa maxkamadda walaayada islaamiga ee galguduud la hor keenay cabdiqaadir axmed carab oo soddon iyo shan sano jir ah asagoo lagu soo dacweeyey sidan cabdiqaadir axmed carab waxaa lagu soo dacweeyey in uu ka mid yahay ciidanka riddada gaar ahaan qaybta booliiska ee muqdisho intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdiqaadir axmed carab wuxuuna ku jawaabay sidan aniga oo ah cabdiqaadir axmed carab soddon iyo shan sano jir ah waxaan ka jawaabayaa dacwada laygu soo dacweeyey waxaana ugu jawaabayaa sidan waa sax oo waa jirtaa in aan ka mid ahay ciidanka riddada waxaan ka mid ahay booliiska muqdisho waxaan ku biiray laba kun toban iyo saddex mushaarka aan qaadanayay bilowgii wuxuu ahaa boqol dollar markii aan ku biiray hoggaanka dabdamiska boqol dollar oo kale ayaa la iigu kordhiyey wuxuu saas ku noqday laba boqol oo dollar shaqada labaad dabdamiska gobolka banaadir waxaan ka qaadanayay lacag gunno ah oo gaaraysa laba boqol oo dollar isugey mushaarka guud wuxuu saas ku noqday afar boqol oo dollar markii ugu dambaysay oo uu ila soo xidhiiro taliyahayga indhageelle waxay ahayd shanta bisha koowaad laba kun labaatan iyo kow miilaadi waxaa la iga soo qabtay baadiyaha magaalada ceeldheer hadda waxaan ahay nin ayaga ka tirsan intaasi kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada lagu soo dacweeyey cabdiqaadir axmed carab iyo jawaabtii uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka waxay maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukumtay cabdiqaadir axmed carab xukun xadiridda oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu dami imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah ila biixdaa halaath altayibu zaani wannafsu binnafs wattaariku lidiini almufaariqu liljamaca muttafaqun calayh وبالله التوفيق السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa waxaa inagu soo maqan aragtiyo ku saabsan filinkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan saraakiil ciidan oo ku dhintay wararkii mujaahidiintu ay ku qaadeen hotel afriik iyo sidoo kale bayaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo saartay wararkaasi waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow warar dheeraada ayaa laga helayaa howlgal xookugal ah oo shalay gelinkii dambe ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qaadeen hotel afriik oo ku yaala inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha muqdisho iyo isgoyska kilomitir for howlgalka ayaa ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah kadibna inqimaasiyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa u daatay oo gudaha u galay dhismaha hotelka halkaas oo ay ka bilaabeen toogasho iyo qaraxyo kalan ahaa saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda ee gabaadka ka dhigtay hoteelka oo ka mid ah hoteelada ammaanka oda aadka loo ilaaliyo qadar ku dhow toban saacadood ayay ciidamada shabaabulmujaahidiin ka dhex dagaalamayeen gudaha hoteelka sida ay noo xaqiijiyeen ilaa wareedyo ku sugan muqdisho gurmad xoog leh ayay dirtay dowladda federaalka si ay dib ula wareegaan gacan ku haynta hoteelka balse waxaa iska caabin kala hortegay naftood horayaasha ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin in ka badan saddex iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay dagaal foolka fool ah iyo toogasho ay geysteen dagaalyahanada weerarka ku qaaday hotel afriik dadka dhintay waxaa ku jiray lix askari oo ka tirsanaa ciidamada ay tababartay dowladda turkiga ee loo yaqaano haramcad iyo saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa maraykanka uu tababaray ee loogu yeero alfa guruub dhaawacyada ayaa kor u dhaafay afartan ruux waxaana ku jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka maxamed nuur galaal oo soo noqday wasiirkii gaashaandhigga qabtayna xilal kala duwan oo dhanka ciidanka ah ayaa ka mid ahaa raggii ku dhintay weerarka lagu qaaday hoteelka madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo siyaasiyiin ayaa ka tacsiyeyey geerida galaal jenaraal maxamed nuur galaal waxa uu ku dhashay miyiga magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud sida uu sheegay mar uu ka hadlaya taariikhdiisa waxa uu intaa ku daray in waxbarashada maadiga tan ciidanka uu ka qaatay gumaystihii talyaaniga anugu waxaan ku dhashay miyiga magaalada ceelbuur toban sanaan ku gaaray kun iyo sagaal boqol iyo kontonkiina talyaanigii baa yimid iskuulaad oo haddiiba furfuray halkaasaan anugu ku biiray iskuulkii halkaas ceelbuur oo ka furay niman odayaahoo fashiistadii la shaqaysan jiray iyo aniga isku galaas noqonay marka iyagoo af talyaani jajaba waa yaqiineen anuguswaa laakiin markiiba waa ka gudbay markaas dhuusan reebaa leegeeyey galaaskii labaad uu markaas ka furan yahay galaaskaas labaadaan galay markaan dhammeeyey konton iyo labadii ayaa xamar la ii diray waxaan galay dugsigaas la dhihi jiray collegio militare generale ferrara la dhihi jiray yacni waa boarding school oo maaragtay oo arda la gelinayo kun sagaal boqol lixdankii ayuu galaal ka mid ahaa saraakiil waxbarasho ciidan loogu qaaday dalka talyaaniga markii talyaaniga uu ka soo laabtay dhowr sano kadib waxaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii uu haddana ka mid ahaa saraakiil loo qaaday dalka ruushka jenaraal galaal waxa uu ka mid ahaa rag farakutiris ah oo inta badan cimrigooda ku qaatay dagaal iyo tababar ciidan wuxuuna aqoon durugsan u lahaa ciidanka maxamed nuur ayaa kaalin muuqata ku lahaa dagaallo qaraar oo xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada etoobiya iyo suufiyada ku dhex maray gobollada dhexe wuxuuna suufiyada aad kaga taageeray sidii ay u qaadi lahaayeen dagaallo ka dhana al-shabaab ama ay isku difaaci lahaayeen marka lasoo weeraro maadaama uu aqoon u lahaa sirdoonka oo loo soo tababaray wuxuu khibraddiisa iyo aqoontiisa la garab joogay dowladihii kala duwanaa ee soo maray magaalada muqdisho hadalhaynta ka dhalatay geeridiisa ayaa aad looga hadalhayaa magaalada muqdisho iyadoo siyaasiyiinta dowladda federaalka mucaaradka ku ah ay sheegayaan in dowladda federaalka ay dayacday nolosha generaalkaasi gaashaale cali dhuux bare oo ka tirsanaa ciidamada booliiska iyo taliyihii ilaalada xarunta la weeraray oo lagu magacaabi jiray diiriye xaashi ayaa ka mid ahaa ragga naftooda ku waayay howlgalka sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka madax ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo kale oo mucaarad ku ah dowladda sida shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale ayaa ka agdhow hoteelka la weeraray waxaana xalay oo idil ee cabsi ka taagneyd nawaaxiga hoteelkaasi dhanka kale xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa isla xalay soo saartay bayaan ay kaga hadlayso weerarka ay ku qaaday hotel afriig ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa waxa ay galabta weerar ku qaadeen xarun ka mid ah xarumaha cadowga ku leeyahay magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin weerarkoo isugu jira camiliyad istishaadi ah iyo inqimaasiyo ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u dhacday waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan xaruntii bartilmaameedku ahaa kadib markii ay cagta mariyeen ilaaladii halkaa ku sugnayd ayaa la raaciyey bayaanka weerarka ayaa qaatay muddo saacado ah waxayna mujaahidiinta xarunta qabsaday dhowr jeer oo isxigxigtay jebiyeen ciidamadii kala duwanaa ee ku soo yaacay xarunta si ay u badbaadiyaan madaxdooda halkaasi ku dhuumaalaysanaysay ayaa lagu daray bayaanka tirkoobka horudhaca ee weerarka waxa uu caddaynayaabaa la yidhi in cadowga halkaasi looga dilay saddex iyo labaatan xubnood dhaawacuna uu gaarayo afartan kale waxaa kale oo jirabaa la yidhi burbur xoog oo gaaray xarunta la beegsaday mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee cadowga looga dilay howlgalkaasi waa jenaraal maxamed nuur galaal kaasoo ahaa bartilmaameedka koowaad ee howlgalkaasi ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin galaal ayaa muddo dheer waxa uu ahaa nin u heelan loona soo caribiyey la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu aqoontiisa iyo khibraddiisa dhanka sirdoonka ciidamada u adeegsan jiray inuu kula dagaalamo mujaahidiinta waxa uu ku lug lahaa hagaardaamooyin dhowr ah oo ay gaaladu ku soo dileen rag mujaahidiin waxaa raggaasi ka mid ahaa baa la yidhi macalin aadam xaashi cayrow allaha shaadadiisa ka aqbale kaas oo ku shahiiday duqeyn ay maraykanku ka geysteen magaalada dhuusamaree bishii mey sannaddii labada kun iyo sideedii wuxuu sidoo kale ku lug lahaa abaabulka dagaal ee ka dhanka ah mujaahidiinta wuxuu kaalin lixaad leh ka qaatay abaabulka maleeshiyaad mushrikiin ah oo xabashida etoobiya ku dhistay kuna hubaysay gobollada dhexe wuxuu dadaal xooggan ku bixiyey yagleelidda wax loogu yeero maamulka galmudug ayaa la sii raaciyey bayaanka kadib saddex iyo toban sano oo ay mujaahidiinta ku raad joogeen ugu dambayntii galabta ayay mujaahidiintu ugu dhaceen qolkii uu ku dhuumaalaysanayay ee xarunta uu ka deganaa magaalada muqdisho halkaas ayayna ku soo afjareen taariikhdiisa dheereed ee ku dhisnayd gaala kalkaalnimada shareeca la dagaalanka iyo dhiigyacabnimada ayaa la sii raaciyay bayaanka ee xarakatu shabaal mujaahidiin habeenkii xalay ah ay ka soo saartay weerarka shalay gelinkii dambe ay ku qaaday hotel afriig ee magaalada muqdisho kaas oo socday wax ku dhow toban saac oo xiriir ah dilka jenaraal galaal waxay cadaalad siinaysaa agoon badan oo uu aabbayaashooda xaqdaro ku laayay hooyooyin badan oo uu ubadkooda gumaaday iyo cid walba oo dhibano u noqotay hagaardaamooyinkiisa ayaa la sii raaciyay bayaanka ugu dambayntii waxaan halkan digniin uga soo jeedinaynaa cid weliba oo ku dhiiratay una soo qalab qaadatay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idiin leenahay ilaahay u toobad keena kana soo laabta dhabbaha qaluucan ee aad ku socotaan kuna waana qaata wixii ku dhacay kuwii dariiqaasi idinkaga horreeyey kuna halaagsamay oo uu galaal ka mid yahay haddii aad sidaas yeeli weysaan ha dheeraato ama ha dhowaato gacanta mujaahidiinta way idiin soo gaari doontaa waxay idinkugu soo geli doontaa goob walba oo aad ku dhuumaalaysanaysaan waxaadna la kulmi doontaan ciqaabta aad mudan tihiin in shaa allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin ee looga hadlay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel afriiq ee ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha muqdisho kaas oo soo gaaray xilli dambe habeenkii xalay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan munaasabad ballaaran oo daaha looga rogayay markas cusub oo laga hirgeliyey magaalada ceelcadde balse markaan waxaad ku soo dhowaataan aragti oo ay soo dhiibteen dadka ku hadla luuqadaha carabiga iyo ingiliishka kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay filinkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigayay duulaankii ka dhacay xerada ciidamada maraykanka ee mandabay waxaana inoo akhrinaya maxamed ciise waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah falcelinada ay filimkii cusbaa ee alkataa'ib ka soo saartay howlgalkii mandhabay ka bixiyeen dadka ku hadla luuqadaha carabiga iyo ingilishka waxaa ugu horreeya sheekh abuqataada alfalistiini wuxuuna yidhi caadiyiinta xidhiirka yuhuudda wuxuu ku socdaa qashinqubka waxaa lagu sheegay heshiiska qarnigana waa la mid falastiin yuhuud lagama dhigi doono waa kaa warka xaqiiqdiisa sheekh naa'ib binu qaasi wuxuu yidhi waxay kulamo u qabanayaan sidii loo lumin lahaa falastiin iyagoo weliba adeegsanaya shirqool walba waxayna ku dadaalayaan in lebiska islaamka ay ka siibaan falastiin hase ahaatee jiilka cusub ayaa maalin walba waxaa ku fogaanaya oo ay dareemayaan qadiyadda falastiin allahna wuu diiday inuu dhammaystiro mooyey nuurkiisa tani waa qadiyadda falastiin oo ah halka uu ku wareegayo jihaadka mujaahidiinta dhulkoodaba kala fogaadey cadowga falastiin ayayna la dagaalamayaan iyagoo dareemaya in maalinta la furanayo qudus ay berito tahay waxayna dhex dabaalanayaan mujaahidiinta dagaalka lagu doonayo in lagu jibiyo caariyeynta xiriirka yuhuudda yaqiinta xaqa ayayna ku sugayaan in heshiiskaas uu yahay mid la tuuray oo la diiday allah khayr ha ku abaalmariyo walaalaha mujaahidiinta ee dhulka ardul hijrateyn iyo mujaahidiinta jooga saaxo weliba oo wanaagsan taasoo qadiyadda falastiin ku nooleynaysa quluubta jiilka cusub xasuusinaysa in falastiin ay tahay dhulka ay muslimiintu leeyihiin qadiyaddana ay tahay qadiyad caqiido waxaa dhacda in furashadu dhowdahay berina guutooyinka fadxiga waxay ku kulmi doonaan dhulka barakaysan ee al-aqsa waxaana usoo noqonaya daahirnimadiisa macaalimna wuxuu yidhi malxamada waaweyn ayay dhigayaan libaaxyada islaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee alla khayr ha ku abaalmariyo ragga islaamka ah ee ka tirsan alqaacida ee jooga dhufaysyada islaamka sidaan ugu baranayba waxay ku socdaan waddada toosan iyo manhajka toosan oo ah manhajka dacwada iyo jihaadka wax tacsiye ahna uma hayno kuwa quluwiga uu ku jiro iyo kuwa irjaaga uu ku jiro ducaadda culimmada iyo dadka khayrka badan waxaa waajib ku ah inay garab istaagaan mujaahidiinta maadaama islaamka iyo muslimiinta ay ugu hiilinayaan hadal iyo ficilba waa in la difaacaan mujaahidiintaas dacwadooda manhajkooda iyo in guulahooda dadka lagu dhex faafiyo dhallinyarada muslimiinta iyagana waxaa waajib ku ah inay soo haleelaan kolonyada jihaadka sawaadka mujaahidiinta soo buuxiyaan naftoodana rakiis ugu dhigaan ummadda muslimka ah iyo diintooda kuwa ka soo horjeeda mujaahidiinta ee aan soo qaadin waddada jihaadka waa inay allah ka cabsadaan oo ay ka daba yimaadaan khayrkan dhaafay soona haleelaan kolonyada jihaadka holac iyo dabna ku shidaan gaalada iyo murtadiinta markaas ayay guusha imaan doontaa xaaladeennan isku bedeli doontaa mid sidan ka wanaagsan janalka fawaa'id ay ku qoran tahay waxaa lagu yidhi qofna yuusan seegin inuu daawado filimka oo uu faafiyo wallaahi waxaa ku jira khayr badan waa filimkii ugu wanaagsanaa ee wakhtigan waa isdaar soo bandhigaya caqiido sugan oo ah caqiidada alwalaa walbaraa taas oo ah caqiido ay dadka badankood dayaceen waa isdaar kelimaad yar kusoo gudbinaya wax badan halyeeyada islaamku waxaan idinkaga digayaa inaad gaabis la timaadaan muwaxidiinay idinkuna aad u faafiya filimka addoonkan faqiirka ahna ducadiina ha ka hilmaamina ayuu sii raaciyey saciid wuxuu yidhi waa isdaar weyn oo ay soo saareen libaaxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna qayb ka yahay silsilada barakaysan ee qudus lama yahuudiyeynayo wuxuu wataa fariimo iyo macaani qalbiga khushuuc ka buuxinaya carabkana wuu ka caajisayaa inuu cabiro waxa filimka ku jira wallaahi wuxuu shaafinayaa quluubta mu'miniinta allah ha barakeeyo mujaahidiinta soomaaliya iyo dhallinyarada saalixiinta ah waxaana allah weydiinaynaa inuu ajirkooda weyneeyo mansiladoodana sare yeelo sidoo kalena u hiiliyo oo u guuleeyo sidoo kalena u hiiliyo oo uu guuleeyo allahna waxaan u weydiinaynaa inuu abaalmarintooda weyneeyo wejiga allahna tusiyo ummadda galbeed iyo beri ha joogtey waa inay ogaataa inaysan jirin dad sheegtay inay u dagaalamayaan qadiyadda qudus oo ka run sheegid badan walaalaha alqaacida kuwaas oo halkudhiga qudus waan soo soconaa ka dhigtay mid dhab ah alle ayaan ku dhaartay halkudhiga qudus lama yuhuudiyeynayo wuxuu saameyn ku yeelanayaa nafta laabtana wuu kicinayaa ee hambalyo ayaan leeyahay qof walba oo maray dhabahan darad muslim oo kasoo jeeda falastiin wuxuu yidhi sida uu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u qudabeeyey siraaca iyo loolanka ka socda adduunka raayadan uu uguntay amiirka howlgalka waxayna xasuusinaysaa maalmihii hore ee islaamka waxay howshu u dhacday sidii uu u qorsheeyey muuqaalo noolnool oo arrinkaas xaqiijinaya ayaa lasoo bandhigay kelimaadka uu walaalka ka yidhi ansaarta iyagana saameyn ayay leeyihiin intaas waa markaan si kooban u eego filimka allah dhowro xarakada mujaahidiinta al-shabaab qof ay ugu qoran tahay nuurka islaamka wuxuu yidhi filimkan kama heli doonaan munaafiqiinta iyo kuwa laabta ka jiran iyo sidoo kale saliibiyiinta iyo cid walba oo diidan inay qaado dhabahana furnimada sidaa darteed tacliiq cadaalad ku dhisan lagama sugayo qofka qalbiga ka jiran kolay fariimahan waxaa weeleyn doona dadka uu damiirkoodu nool yahay ee ka mid ah wiilasha axmed guley iyo sayid maxamed cabdulla xasan waxaa kala fog qofka naftiisa u bixinaya allah dartii iyo kuwa ka sugaya etoobiyaanka afrikaanta iyo africom inay ka dulqaadaan isku maamulada shareecada islaamka qof magaciisa kusoo gaadiyey ka iyo ma wuxuu yidhi burburka diyaaradaha maraykanka ayaa lagu arkayaa filimka halku dhigga howlgalka waa qudus lam yuhuudiyeynayo yuusan idin dhaafin filimka dhallinyaradii islaamku waa mid ka mid ah aflaamta ugu xiisaha badan ee taariikhda dhow ee islaamka samuud qofay ugu qoran tahay wuxuu yidhi waxyaabaha aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ah marka uu sheekh abuu cubeyda raayada u dhiibayo walaalka hogaaminaya howlgalka wariis alqasaam wuxuu yidhi sawirkan waxaa ka muuqda sheekh abuu cubeyda allah dhowree oo raayada tawxiidka ku wareejinaya ciidankiisa si ay uga tagaan saldhigga maraykanka arrintaas allah fadligiisa waxay u dhacday sidii loo qorsheeyey mujaahidiinta waxay raayada tawxiidka ka taageen saldhigga maraykanka iyagoo sanka dhulka ugu jiideen maraykanka iyo wixii raacsan munaasir qofay ugu qoran tahay wuxuu yidhi allah wuu naga guuleeyey cadowgiisa waxaana gaarsiinay guuldaro weyn allah fadligii tani waxay caddeen u tahay tabardarida sanamka casrigan iyo fashilka uu ku fashilmay fagaaraha dagaalka iyo kan siyaasadda kadib markii ay muslimiinta ka tooseen mugnaanta dhan walba ka haysatay haddaba waxaa dhan walba oo caalamka islaamka ah noogu soo carfaysa saxansaxada guusha iyo jabka soo duuliyaasha gumaystayaasha ah ee uu madaxu ka yahay maraykanka taariikhdana waxay markhaati ka tahay horumarka ay mujaahidiinta ka gaareen faagaarayaasha dagaalka ee kala duwan haddana ha aragta ameerika cawaaqib xumada ay leedahay ku xadgudubka dhulalka islaamka duulaankanna wuxuu fariin u yahay bayden iyo aqalkiisa cad si ay ugu fikiraan masiirka ciidankooda inta aanan la gumaadin sidii horeba loo gumaaday kuwii iyaga la mid ka ahaa duulaankan wuxuu sidoo kale fariin u yahay reer falastiin taasoo ah inaysan ka quusanin naxariista allah iyo sidoo kale inuu dhammaaday xilligii gumaysiga tiirarka maraykanka iyo siliibiyiinta way gilgilinayaan guusha allahna way imaanaysaa shaki la-aan haba dhibsadaanio kuwa gaalada ah qof magaciisa kusoo gaabiyey abuu wuxuu yidhi maasha allah waa isdaar aad u xiiso badan oo qaboojinaya quluubta mu'miniinta allah ayaa mahad oo dhan u sugnaatay allah waxaan weydiisanaynaa inuu ka aqbalo walaalaheena shuhadada ah kuwa noolna uu barakeeyo insha allah gaalada adduunka meelna kuma lahan ku socda barakada allah lana dagaalama gaalada oo dhan abulxasan wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah salaamu calaykum allah idin barakeeyo sidii aan idinkaga baranay waa isdaar heer sare ah waxaa aad iyo aad iiga farxiyey in aad isdaarka kusoo qaadateen kelimaadka sheekh abuu muscab cabdulwaduud sheekh xaaris nadaari iyo sheekh cabdulla cazaam dhab ahaantii waa isdaar uu carabku ku caajisayo tilmaantiisa allah u naxariisto shuhadadeena sidoo kalena ha ku laayo cadowgiisa gacmihiina abulkhadaab wuxuu yidhi aniga waxaan joogaa dhulka shaam waxaana muslimiinta oo dhan ugu tahaniyadaynayaa guusha aad gaarteen ajirkiinana allah badiyo maxamed wuxuu yidhi isdaarka ay mujaahidiintu soo saareen waa mid aad u heer sareeya ahmiyadda ay mujaahidiinta siinayaan masjidul aqsa wuxuu ka saarayaa qulubta dadka caamada ah dhammaan shubahooyinka ay wadaad xumayaasha ku tuhmaan mujaahidiinta awshihaa madraa wuxuu yidhi allah magaciisan ku dhaartay waa ilmeeyey markii aan daawaday filimkan allah ha ka aqbala shuhadada hana nagu kulmiyo janatulfirdows alaclaa allah ha ka aqbalo shuhadada hana nagu kulmiyo jannat alfirdows alaclaa qaybta dambe waa twitterka english ayayna ku qornaayeen ananka group waa shirkad calooshood u shaqaystayaal ay ku midaysan yihiin waxayna ka howlgashaa qaaradda afrika iyo mandiqada bariga dhexe shirkadda ayaa qayb ka mid ah filimka ku faafisay barteeda twitterka waxayna ka dhiibatay waxayna ka dhiibatay kummantigan jeclow ama necbow al-shabaab waa mid ka mid ah ciidamada ugu militariga fiican geeska iyo bariga afrika brevel militariga uganda waxay leeyihiin militariga uganda waxay leeyihiin waxaan dilnay boqol siddeetan iyo sagaal al-shabaab ah balse wax caddeen ah ma hayno al-shabaab waxay leeyihiin waxaan weerarnay oo gubnay saldhig ciidamada maraykanka oo ku yaala waddan shisheeye ah muuqaalkii oo aan daroon kusoo dubnayna waa kana su-aashu waxay tahay yaa shaqo wanaagsan qabtay oo ciidamo heer sare ah dhistay tan iyo labada kun iyo kowdii halkaa ayaan kusoo khatimaynaa qaar ka mid ah aragtidii ay ka dhibteen dadkii daawaday filimkii cusbaa ee alkataa'ib ee duulaankii mandabay waxayna ahaayeen dad ku hadla luuqadaha carabiga iyo ingilishka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxa inagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka balse markaan aanu aadno dhankaas iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa daaha looga rogayay mu'asasada thaqaafa ah taasoo loogu talagalay in haweenka ay ka bartaan culum kala duwan oo isugu jira kuwa maadi ah iyo kuwa diini ah xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha mu'asasada thaqaafa ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey xalfadan ballaaran xuduurkeeda iyo soo xaaditaankeeda aan soo xaadirnay mahaddaas kadib allah subxaanahu wa tacaala uma waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka ka soo qayb gashay meesha rijaalan wa nisaan dumar iyo ragbo waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa marti sharafka maanta noo ah martida oo ka kala socoto wilaayada nabadoonnada iyo ugaasyada iyo akhyaarta kalabo waxaan leeyahay ku soo dhowaada biaydin maftuuxa intaas kadib maanta oo maalin isniin ah yowm lithnain waxaa noo furmaya insha allahu tacaala mu'asasatu thaqaafa litacliimi alxirafi almihani oo ku taalo boorka magaceeda ku taalo insha allahu tacaala mu'asasadaas waxay ka koobnaan doontaa insha allahu tacaala sidaan arki doonnaba shan qaybood ayay insha allahu tacaala ay ka kooban tahay shantaas qaybood insha allahu tacaala oo mu'asasada lagu baranayo waxaa nagu soo horeeyo laba qaybood oo kale ah qismu lkhiyaada iyo qismu lxinaa harqaanka weeyo midka koowaad midka labaadna waxaa weeyo insha allahu tacaala oo lagu baranayo cillaanka insha allahu tacaala cillaanka wuxuu noo socon doonaa oo ardada insha allahu tacaala ay ka faa'iidaysan doontaa saddex bilood harqaankana waxaa insha allahu tacaala ardada ay ka faa'iidaysan doontaa ay baran doontaa lix bilood lixdaas bilood markay ardada harqaanka ay dhammaystaan insha allahu tacaala ardaygii fariid ah oo waxbarashadii ka soo baxo insha allahu tacaala wuxuu heli doonaa jaa'isooyin iyo shahaado oo meeshaan oga takharujo ayuu insha allahu tacaala uu heli doonaa sidoo kale cillaanka ayna asagana waa la mid insha allahu tacaala ardaygii fariid ku noqdo oo sa fiican meel u saaro oo waxbarashadiisa meel sare ka gaaro oo sidii laga rabo u barto insha allahu tacaala asagana waxaa lagu abaalmarin doonaa insha allahu tacaala shahaadadiisa iyo jaa'isooyinkiisa insha allahu tacaala waxaan ku soo gabagabaynayaa mu'asasadu waxay leedahay ahdaaf wax kasta oo shaqo ah oo mataqaanaa waxbarasho ah waxaa laga leeyahay hadaf hadafkeeda koowaad waxaa weeye ummadda in wax la baro oo laga saaro jahliga waxaad ogaanaysaan jahligu wax kasta oodna oqoonin oo qof kale uu yaqaano oo jaahil aad ka tahay aadna oqoonin oo jaahil aad ka tahay shayga asaga waxaa weeye jahli ayaad oga sugan tahay waxaadna mataqaanaa jahliga asaga aad oga bixi kartaa inaad barato waxaan markaa u dardaarmayaa dhalabada insha allahu tacaala meeshaan baran doonto oo mataqaanaa ay ka soo qaybgeli doonto in waxbarashadaas insha allahu tacaala ay ku dadaalaan ummadoodana insha allahu tacaala ay wax u faa'iideeyaan waxbarashadaas wallahu subxaana wa tacala aclam intaasaan kusoo gogoynaya sidoo kale qaar ka mida waxgaradka gobolka gedo ayaa ka hadlay munaasabadda ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala naga dhigay dad muslimiin ah na soo waafajiyey makaankan noo suurtageliyey fadhigan iyo imaanshahan wanaagsan allahaasaa mahad iska leh subxaana wa tacaala bacda xamdulilaahi tacaala waxaan u mahad celinaynaa walaayada gobolka hoosoo ugu horreeya waaligeenna iyo maktabka atarbiya watacliim ee dadaalka iyo juhdiga qiimaha badan ku bixiyey dadka muslimiinta ah inay jahliga ka saaraan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan kaloo mahad celinayaa bacdallaahi gabdhaha muslimaadka ah oo soo xaadiray makaankan oo ku talagalay ilaahay idamkii inay ka baxaan waxyaalaha jahliga ay ka ahaayeen waxaan insha allahu tacaala soo dhowaynaynaa mu'asasada ama macadka iftitaaxiisa allan soo waafajiyey cid walba oo ka shaqaysana jazaakum allahu khayran baan leenahay runtii macadka ama mu'asasada waxaa ku boorkiisa ku yaallo in lagu baranahayo shan arrimood siduu hadda sheegay walaalka maamulaha ah waxaa ugu horeeyo harqaanka iyo cillaanka runtii cillaanku gabdhuhu aad bay u jecel yihiin waana shay aad u wanaagsan arqaankuna waaba kan oo waa laga shaqaynahayaa isagana waa farsamo waa arrin eh, aad u fiican sharcigeenna uu soo dhoweeyo qofka muslimka ah inuu shaqaysto oo wax uu barto oo ummadda uu wax ku soo kordhiyo naftiisa bacdigeed waa arrin muhima waana soo dhoweynaynaa jazaakum allahu khayran baa leenahay cid walba oo ka ka shaqaysay ama ka qayb qaadatay Eh, waxaan rabaa marka insha allahu tacaala nudqo kale inaan kusoo gabagabeeyo bilmunaasaba gabdhaha muslimaadka ah oo meeshaan fadhiyo iyo magaalada kuwa joogaba Eh, waa in marka koowaad jahliga lala diriro oo lala oo diinta islaamka la barto qofku hadduu jahliga la diriro jahliga uu ka baxo naftiisana waxbuu tari ummadana waxbuu tari nudqada kale gabdhuhu waxaan ognahay gurigii eh, awlaadda ay joogtay oo dadka dhilinta ay joogeen inay iyaka hooyana u yihiin shayga tarbiyada iyo akhlaaqdana ugu horeeyana inay iyaka fadhiyaan in awlaadda la tarbiyeeyo in diinta islaamka awlaadda la baro inay gabdhuhu u istaagaan arrintaa iyada ah waan boorinaynaa waana ku celcelinaynaa insha allahu tacaala gabdhuhu muslimaadka ah waa inay ku daydaan gabdhihii nebi moxamed sal alla alay wasalam la noolaa oo saxaabada ahaa say carruurta u tarbiyeyn jireen say akhlaaqda ugu dadaali jireen say diinta alle subxaana wa tacaala ugu taagnaayeen waa inay ku dadaalaan oo halkaas higsadaan oo gabdhuhu ku daydaan nudqada labaad ama saddexaad gabdhaha muslimaadka ah waa lafdhabarta ummadda lafdhabarta ummadda weeye waxaan ognahay maanta waxaa socdo waxa la yidhaha siraac oo u dhexeeyo muslimiinta iyo gaalada gabdhaha eh, haddaan soo sheegay oo saxaabiyaad- saxaabiya- saxaabadii camalka maanta socdo waa camalkii nebi maxamed sal alla lay slam xilligiisa socday gaalo iyo muslim baa loo dirirahaya maantana gaalo iyo muslim baa loo dirirhayaa say uga qayb qaadan jireen camalka ugu taagnaayeen oo awlaadda ugu tarbiyan jireen oo awlaadda ugu barbaarin jireen oo dadka riximka ah ay ugu sheegi jireen diinta oo camalka uga qayb qaadan jireen qof walba oo muslima wuu ogyahay ayakuna kaalintii baa laga rabaa maanta meeshii bay joogaan waad og tihiin oo camalka socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo midho dhaliyo tamkiin hana siiyo rag baa intaas u taagan gabdhaa dhalay jasaakum allahu khayran ragga ayakaa gabdhaa soo saaray gabdhuhu gabdhahaanay la mid yihiin gabdhahaana ka mid a gabdhihii ayaka ahaa ayakoo gabdhahaana gabdhihii ayaka ay yihiin ama ay ka mid yihiin waan haddana waxaan ugu sheegaynaa dadaal iyo khayr inay sii labanlaabaan waxaan marka rabnaa insha allahu tacaala gabdhaha ee makaankan fadhiyo iyo kuwa kalebo camalkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu addoonsaday oo gaale ku soo duushay oon ognahay gaalada soomaaliya joogto faradeeda iyo intay dhan tahay xaddigeeda ee, rag iyo dumarbo waxaa nagala rabaa qof walba wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ku addoonsaday inuu ka qayb qaato gaar ahaan gabdhaha waxaan leenahay ha laga qayb qaato camalka waxaan marka kusoo gabagabaynaya waxbarashada noola furayna aan ka faa'iidaysanno ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo xiray munaasabadda isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد أول نفت إذن نفتنا وحاودر دارميا تقوى الله سبحانه وتعالى taasoo ah wasiyatu alawaliina waalaakhiriin intaa kadib waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddaas oo meel ay ka bilaabanto iyo meel ay ku dhammaato midna aan lahayn waxa weeye nicamka alle subxaanahu wa tacaala haddaynu tirino ma koobi karno allah wuxuu leeyahay wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmooyinka alle way tiro badan yihiin runtiina waa wax ilaahay subxaana wa tacaala aan ku mahadino habeen iyo maalin Ee, nicamka tirada badan waxaa ka mid ah nicmat lislaam waliimaan waxaa ka mid a nicmat ljihaad fii sabiili illah waa nicamka tirada badan oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta uu ku manaysto lamana helo ilaa dadka muslimiinta mooye ilaahay marka subxaana wa tacaala saacad walba waxaan ku faraxsannahay ama qalbigeennu uu ku doogsado ilaahana tusa ee nagu suga ilaahaasaan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala intaa kadib waxaan u mahad celinayaa mahadda alle kadib ee xafladan runtii weyn ee galabta halkaan u fadhino mu'asasadan la furay ee thaqaafa litacliimi alxiraf walmihan runtii iyadana waxa weeyaan dadkii ka soo qayb galay odayaashii nuqabadii suldaanadii culimmadii gabdhihii muslimaadka ahaa oo runtii ah dullaabtii ama dadkii waxbaranayay oo loo furayay mu'asasadan ayagana si gaara ugu mahad celinaya dhammaantood intaa kadib si aad wada ogtihiin runtii wilaayadeenna wilaayatujado waa wilaayo islaamiya oo ballaadhan dhulka aynu ku loonahale waad garanaysaan caasimadii wilaayadanna maanta waxa weeyaan ceelcaddo weeyaan taasna waxay rabtaa juhdi iyo dadaal badan oo dadka ku nool wilaayadan ama muxaafadadan ceelcadda ay sameeyaan oo waxyaalihii loogu talagalay dhammaantood aynu ka helno halkan si guud marka waxa weeyaan wilaayada ama mas-uuliyiinteedu waxay ku dadaalayaan ummadda marka muslimiinta ee ku nool wilaayada inay ka haqabtiraan wixii tamartooda ama awoodooda istidaacadooda ay awoodaan inay qabtaan insha allah hadday tahay shareecadii islaamka oo wixii aan ka awoodno insha allah aan rabno inaan ummaddii gaadhsiino iyo hadday tahay waxyaalihii kale ee waxbarashada ahaa ee ee shaqooyinka ama xirafka ahaa iyagana saas oo kale ayadana insha allahu waa ku dadaalaynaa haddii ilaahna si guud insha allahu tacaala mu'asasadan oo runtii uu furay oo mas-uuliyadeeda leeyahay maktabu tarbiya wa tacliin horena u furay macadkii aad garanaysaano ibnu siriin mu'asasadanna ay tahay tii labaad dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan tarbiya wa tacliin kuwo kale oo kuwan ka siyaasadna insha allah iyaguna waa furi doonaa haddii ilaah idmo si guud marka waxaan rabaa gabdhahan kula dardaarmaya mu'asasadan inaan moogta aad ka faa'iidaysataan wakhtigiinnana inaydan ka dibdhicin inaydan beerdaraynin waxyaalihii mucallimiintu ay idin barayaanna inaad qabataan oo si guud insha allahu tacaala aad juhdi bixisaan ayna noqon inaad marka hore xiisaysaan marka dambena aad ka dibdhacdaan waxaana la rabaa wakhti yaroo kooban weeye qofkii dee camalkiisa iyo shaqooyinkiisa qaybiya wuu ka faa'iidayaa wakhti yaroo kooban weeyaan waana hal xiiso waxa uun qofku uu ku jirayo marka si guud waxaan rabaa insha allahu tacala gabdhahan u dardaarmaya inaydan juhdiga aydan beerdaraynin insha allahu tacala dadaalkiinana aad badisaan labadan qadiyadood oo hadda ah harqaanka iyo cilaanka waa labada u horeeya hadda ay ku baxay fatradan hore ilaa lix bilood weeyaan kadibna waxa weeyaan xirafkii kale ayaa la gelayaa oo caafimaadkii iyo kombiyuutarkii iyo insha allahu cunto karintii iyaduna way ku xigtaa insha allah sidoo kale mu'asasada iyadana waan ballaadhin doonaa oo qaybaheeda kalena insha allah iyadana meelo kale iyo qaabo kalena waa u samayn doonaa haddii ilaahnu si guud marka waxaan dardaarmayaa insha allah inaynu ka faa'iidaysano insha allah oo juhdigeenna aynu laban laabno wajasaakum allahu khayran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan idaacadda alfurqaan oo baa'isay qaybta toddobaad waraysiyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka hase yeeshee markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka weeraro lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay waddanka afghanistaan waddanka afghanistaan waxaa mar kale ka dhacay weeraro ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan kuwaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadda kaabul weeraradan oo ah kuwo toos ah iyo qaraxyo ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday ciidamada xukuumadda kaabul kuwaasoo ka dhacay gobolka helmand ee waddanka afghanistaan weerarka koowaad oo ahaa mid qarax ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka waashiir ee gobolka helmand waxaana lagu dilay lix askari oo saarnaa gaari ay wateen oo lala beegsaday qaraxa sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay gaarigii ay wateen askarta xukuumadda kaabul ee lala beegsaday qaraxa weerar kale ayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ku ekeeyeen fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada afghanistaan kaasoo ku yaala deegaanka maarjah ee gobolka helmand weerarkan ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan ku dileen lix askari oo ka mid ah ciidankii ku sugnaa xerada la weeraray ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa dardar geliyey weeraradooda ka dhanka ah askarta xukuumadda kaabul inqilaab milatari ayaa ka dhacay waddanka miyanmar iyadoona xaalad deg deg ah lagu soo rogay waddankaas wararka ka imaanaya waddanka miyanmar ayaa ku waramaya in milatariga waddankaas ay inqilaab kula wareegeen talada dalka oo ay hogaaminaysay haweenayda madaxda ka ahayd xisbiga dimuquraadiga haweenayda madaxweynaha ah iyo saraakiil sarsare ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo ku eedaysan musuq maasuq iyo xilgudasho la-aan ayuu yidhi taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalka miyanmar dalka ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah oo shaqayn doonta muddo hal sano ah iyadoona jenaraal militari si kumeel gaar ah loogu dhiibay xilka madaxtinimada ee dalkaas hoggaanka dowladda boorma ayaa ku eedeeyey guddiga doorashooyinka qaranka inaysan waxba ka qaban musuq maasuq iyo isdabamarin haraysay doorashooyinkii dhacay bishii nofembar ee lasoo dhaafay iyadoona doorashooyinkaas ay ku guulaysatay haweeneyda hadda xilka laga tuuray natiijada doorashooyinkaas ayaa waxaa si adag uga soo horjeestay jenaraalada milatariga iyo taliyayaasha ciidamada booliska ee waddankaas iyagoo u arkayey mid waddada usii xaaraysa in xisbiga dimuquraadiga uu talada sii hayo waxaa la jaray dhammaan adeegyadii internetka ee waddanka miyanmar iyadoona xabsiga loo taxaabay dhammaan xubnihii wasiirada iyo saraakiishii xisbiga talada hayay sida ay ku warramayaan wararkii ugu dambeeyey ee dalkaas haweenayda la inqilaabay islamarkaana xabsiga la dhigay ayaa mas-uul ka ahayd xasuuq tobannaan kun oo muslimiin ah loogu geystay gobolka arakaan ee ay dadka rohingaha degan yihiin wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin
waa hagaag wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay qaybta toddobaad waraysiyo muuqaalo taxana ah oo aan la yeelanay daahir cusmaan nuur oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka galmudug ayaa lagu soo bandhigay xalqadan waxaana uu codeeyey xildhibaan lagu magacaabo mahad salaad oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka dadka cabsanaya waxaan u sheegayaa inaysan meesha dhib ka jirin dad walaalahood oo islaam ah ayaa jooga marka waa la soo dhowaynayaa ee cabsida ha iska dhaafaan hana imaadaan ayuu yidhi daahir cusmaan nuur oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka galmudug haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysigay la yeelatay idaacadda
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna waxaa ka mid a inuu ummadda mataqaanaa xariirinayo inuu jaamacado dad u dirayo inuu shaqo mataqaanaa uu dadka geynayo oo dad badanoo aqoon-yahanaa oo baaga moodaa inuu meel uu geynayo intiba wuxuu wax ka qabta ma jiraan ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fekerka raggii qaatayo waa fashiilanteene
dadkan xoogaa cabsanayeen waxaan u sheegaa in meeshaanu indhib ka jirin dad walaalahooda ay joogaan dad islaam ay joogaan hadday yimaadaan la soo dhaweynaa marka cabsida intay iska saaraan oo alla aaminaan ha yimaadaan oo dadkooda ka mid noqdaan ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ظاهر أسوأ نور على العراق أنا ظاهر أسوأ نور على العراق حمر أنا الدقنة هاي لكن رجوع على الناس الكيك
يا برشيد يا بحكمة ما هتسلات ما هتسلات وما هت محاصر ها برشيد
كلمة عذاب
والكون دورشده كده عندي غفله والله كل doorashadaas oo doorashada iska dhib badan ayado waxba isdaba orday oo nimba mataqaana waxba uu xaglinayo dad badan meesha ku tartamay nin walba inuu meesha asagu ku soo baxo rabay marka uun tacab badan iyo shido badan waa gelaya nimanku wax dooranaya yaa la tartamaya ninka dooranaysa Ee, waxaa la tartamaya subxaanyo
waay generaalka waay marka waxaan ku guulasaday mahad maada ku guulaysta maxaa qarasha halkaas oo
wallaahi lacag laba kun shan boqolaan ka qaato labadii kun shantii boqolna markii uu do- la doorashada u dhammaata arweela inta u tegay radigeys lacagta watana qabso maxaa jira uu yiri xalaal iyo xaram waxay taaba ma aqaana marka wax shubahaada qaadaba ma iga qabso xaaga maya wuxuu waa haddaan ku siiyey qaado cafsi iyo tahay haddaan ku siiyey qaado uu yiri sida ku cunto sida ku cun inti badneed dadaaba sii lix boqol ayuu aan unka qabaa
waay dad u kala qaybi doorashada kadib xaalku sidee noqon doorashada kadib maalintii ninkaas habeenkii aan dhahay lacagtaada iga qaado adinkaa dooran maya intii meesha la joogaan lacagtiisa u geeyey ka soco oo cadaado aan joogno ka soco waxaan ku yidhi doorashada kadib xaaladda sidee noqotaa sida ma habeenkaas aan u geynaaba isugu kaani dambaysaba waay
habeenka cadaado aan lacagtiisa u geyno lacagtaada iga qabsaan leeyahay isla markii ha isla markii doorashada meesha inta la joogay ahayd markaa markaas kugu dambaysay markii ay ugu dambaysay waay dib ma ula xariirtay ma jiro warniyo sida
wallaahi ma annaha dib ulama xiriirin markii aan xamar tagnay waa markaan hoteelka ka jeediyo aan leeyahay anigu arrintan waan ka tooba keenay bisayna iga tooba ilaahay aan uga soo noqday nabiguna wuxuu ataabi min damika man laa damba lah marka ah, ilaahay xaggiisa uga noqday qabiilkeena gogolaan u dhigay waa u sheegay ninkii intaa meesha joogay aan dhib u geysta leh iska kay cafiyaan idhi mac salaama xildhibaankaas soo doorata maxaa leedahay waxaan leeyahay ummaddii aad soo dooratay oo dan adduunya kaaleed ewel ba aakhira meeshaas horta wax looga rajeemahayne wixii aad ka ballan qaadday waa uga baxday ballan beenaalaana tahay ummaddana dib dambe howlu goynin walaal waxaa ku jirta dad waa aqoon waa leedahay kana toobakeen waa leh
ballanqaadka uu ka baxo maxaa ka mid waxaa ka mid ah inuu ummadda mataqaanaa xiriirinayo inuu jaamacada dad u dirayo inuu shaqo uu ba- mataqaanaa uu- uu uu dadka geynayo oo dad badanoo aqoon-yahanaa oo baaga muuda inuu meel uu geynayo intiba wuxuu wax ka qabta ma jiraan
waay ergadii doorashada ka qayb gashay oo kuwii xildhibaan kula doortay ay ku jiraan maxaa leedahay waxaan leeyahay een, horta intii tooba keentay toobad allah ka aqbalo inta aan tooba keenin allah taa u tooba keenaan Een, hana yimaadaano oo ha isqoraano sida hadda anigu waa meeshaan u imid runtii anigu xarakada wax dhib ah ka maliysamahayn dad fiican inay yihiin aan aaminsanahay dad diintu ku dhaqma inay yihiin aan aaminsanahay waxaa mataqaana hadda waxaa cabsidaba ay gelinba waxay ahayd macnaha kulley haddii lagugu khaldamana kulley nin uun dembigii ka tooba keeno aldirtii u tooba keeno horta xarakada looma tooba keena allah loo tooba keenaa soo ma allah u tooba keentay ilaahay toobadaada ka aqbalo hataa dhimatana iwal baa dhimanayd waa maanta qof kasta waa dhimanay waqtigeedana dhimanay
guud ahaan dad soomaaliyeed maxaa leedahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay horta allah ha laga baqo diinta ha lagu dhaqmo ilaahay kitaabkaas qur-aanka uu noo soo dejiyey iyo sunan- sunanka nabiga asaga asaa nagu filan adduunya aakhira asaa nagu filan maamul asaa noogu filan sharci asaa noogu filan wacdi waciid asaa noogu filan asagaas aan qaadanno aanu ku dhaqanaan leeyahay dadkaas wix- wixii kaloo mataqaana in dadkan uun ma- xoogaa cabsanayaan waxaan u sheegaa in meeshaanu un dhib ka jirin dad walaalahooda ay joogaan dad islaami ay joogaan hadday yimaadaan lasoo dhaweynaa marka cabsida intay iska saaraan oo alla aaminaan ha yimaadaano oo dadkooda ha ka mid noqdaan دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu قيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي